Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland, Marwe Cadar Cabdullaahi Ismaaciil Juraate, oo xafiiskeeda kula hadashay warbaahinta, ayaa sheegtay in qoondada haweenka ay ku lahaayeen Golaha Wakiilada Jubbaland ay ka heleen. Marwe Cadar Cabdullaahi Ismaaciil, Wasiirka Wasaaradda Haweenka Jubbaland, ayaa odayaasha dhaqanka ee soo xulay xubnaha baarlamaanka saddexaad ee Jubbaland uga mahadcelisay sida ay u ilaaliyeen qoondada haweenka ee Golaha Wakiilada, iyadoona arrimahaasi ka hadlaysa waxa ay tiri.
waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee sharafta leh ee jubbaland ee soo buuxiyey xibnihii een, haweenka een, gaarsiiyey meesha ugu fiican Een, waxaa hadda ku jira baarlamaanka jubbaland waa sideed xibnood oo baarlamaan ah oo gabdho ah marka een, dadaal badan ay sameeyeen ayaanu ku soo gaarnay een, in maaragtay een, ay dhacdo een, muxuu ahaayey sideeddaas xibnood ay soo galaan odayaasha waan u mahad celinayaa sida inooga aqbaleen inay maaragtay hab- xibno fiican ay aan ku yeelano baarlamaanka Een, taas waa taas haweenka een, dadaal badanay ku jiraan waxay diyaar u yihiin inay maaragtay garab istaagaan dowladooda habeenii maalinna way garab taagan yihiin Ee, taageerada ay u hayaan dowladooda iyo sida ay u garab istaagayaan waxaan aad baan ugu mahad celinayaa haweenka waxay ka qaateen lambarka ugu fiican ayay ka qaateen garab istaaga dowladooda iyo inay taageeraan oo doorashada ay ku qanacsan yihiin dhammaantood haweenku waxay diideen inaan maaragtay eh, firaaq uu no- yeesho eh, jubbaland aan doorasho la qabanin waa ku tashkiiliyeen dowladooda inay galaan doorashada si loo helo meel lagu hirto oo madax la la aado loo yeesho ma aqbaleyna in lagu dardarsado oo maalin walba la dhaho waa ku darsashaan samaynayna